Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayeen in ka badan 130 arday oo dhameeyay maadooyinka caafimaadka, Ingiriiska iyo kombiyuutarka kana aflaxay iskuulka Al Cimraa ee magaalada Beledweyne. Munaasabadda waxaa ka soo qayb galay maamulka iskuulka, waalidiin, macalimiin, ardayda qalin jebinaysa iyo marti sharaf kale. Maamulaha iskuulka Al Cimraa, Shaafici Wehliye ayaa ka warramaya tirada ardayda qalin jebisay iyo waxyaabaha ay barteen.
maadooyinka ay ka qalin jebiyaan way ka badan yihiin waxaana ka mid ah luqadda ingiliishka ayaa ka mid ah luqadda carabiga ayaa ka mid ah maadada caafimaadka maadada kombiyuutarka waxaa kaloo uu iskuulku bixiyaa maadooyinka saytiinka ama dhulunka si aan u dhaqaaqaba kuwaas oo kala ah jinsa dhulunka sida bawlishka kemistiriga xisaabta iyo midig sidoo kale bawlishka waxaad haysataa furihii waxbarashada waxaa lagu leeyahay hore u sii soco laakiin ma ahan meeshii waxbaad baratay cilmi oo dhan aad baratay ma ahan ee halkaa ku jooji ma ahan waxa aad baratay waa wax adiga furo kuu noqonayo loogu talagalay inaad iswadi karto hore usii wadi karto Qaar ka mid ah marti sharafkii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa ardayda hadallo dardaaran u soo jeediyay.
waxaan leeyahay ardada qalin jebisay ee, barashada haddaad bilowdeen ma dhammaynin ee, kuna dara xirfad qof kasta oo meeshaan fadhiyo inuu leeyahay rabaa xirfad uu ku shaqaysan karo haddii aad jaamacad ka baxdo haddii aad iskuul ka baxdo ee, hal hal program ama hal howlaa taqaanaa laakiin waxaa lagaa rabaa ee, inaad xirfadda timaado xirfadda waxay kaa dhisaysaa inaadan dad u baahnayn xirfaddu yaraan ma laha weynaan ma laha sharaf ma laha magac ma laha laakiin mid adiga oo adiga aad taqaana lagaa rabaa mid mid ka sharaf badan ma jirto waxaan rabaa bilaaw inuu leeyahay dhammaad ma lahan marka waxaa laga rabaa qofka maalinta aad dhalatay cilmigii kuu bilowday wuxuu kaa dhammaanayaa marka qabri bixin karo inta ka horraysa marka waxaa laga rabaa qofka inuu maalin iskuulka alcibra iyo maamulkiisa aan leeyahay hambalyo
ujeedadeeda ma aha inaad cilmi oo dhan barateen balse qayb cilmiga ka mid ayaad barateen in ilaahi subxaana watacaala wuxuu leeyahay maa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila cilmiga ma nina siinin ilaa waxaa nina siiyo wax yar marka cilmiga waa mid adduunyo iyo aakhiro ku anfacayo qofka wax bartay iyo qofkaan wax barinin waxay kala yihiin yiri matalul xayi walmeyd qof nool iyo qof dhintay Qaar ka mid ah ardayda qalin jebisay ayaa raadiyo been loo sheegay inay ku faraxsan yihiin guusha ay gaareen.
maadadaa barto waa maadada ingiriishka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay dhammaan macalimiinta iyo waalidiinteyda Magacayga waa Faysa Faarax Ibraahim waxaan ka mid ahaa ardayda qalinjibiyaasha ee iskuulka Al Imraa waxaan ka qalinjibiyey maadada Ingiliishka Dufcadda maanta qalin jebisa ayaa ah dufcaddii shan iyo tobanaad ee ka baxday iskuulka Al Cimra ee magaalada Beledweyne tan iyo markii la aasaasay.